assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada qodobada wararka dalsan ugu waaweynna waxaa ka mid ah doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta lagu wado inay ka dhacdo xeendhaabka teendhada afisoni ee magaalada muqdisho musharaxiinta madaxweynaha oo xalay ilaa ay tahay ka sameynayaha kaambeynkii ugu dambeeyey ee doorashada xilli ololaha doorashada lagu bixiyay lacag malaayiin dollar ah ciidamada booliiska soomaaliya oo saaka si buuxda u dhaqangeliyay banduga ay kusoo hoogeen guud ahaanba caasimadda muqdisho musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur oo sheegay in dalku uu hogaamay uu u baahan yahay isbeddel hogaamineed oo dhaba musharax madaxweyne saciid cabdulaahi daniih oo xalay kulamo kala duwan la qaatay qaar ka tirsan xildhibaanada iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya nolosha badbaado hogaamin suuban oo ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan hogaamiye samata bixin kara dalka wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn faahfeena ka soo baxda toogasho dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacday dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo axada shan iyo tobanka bisha may laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaad ah qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan oo aan ku eegayno wararkiisa inta ugu badan arrimaha doorashooyinka soomaaliya ee maanta la filayo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta lagu wadaah inay ka dhacdo xeendha waa markaasi xeendhaabka teendhada afisoni ee magaalada muqdisho waryahayaga cabdiwahaab cirguji ayaa faahfaahinaya
doorashada madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta hooxada ka dhacaysa magaalada muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan xarunta teendhada afisyon ee xeydhaabka karoonka diyaarada haadan cadde doorashada madaxweynaha dalka oo soo jiitamaysa in ka badan sanad ayaa waxaa u tartamaya in ka badan soddon iyo toddoba murashax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha oo ay ku jiraan madaxweyne muddaxileedkiisu dhammaaday madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaarihii hore ee dalka iyo murashaxiin kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk oo ka kooban saddex boqol sagaalatan xildhibaan ayaa u codeyn doonaa murashaxiinta u kala tartamaya inay hogaanka sare dalku qabtaan doorashada ayaa saacadaha soo socda si toosa uga bilaabmaysa howlka teendhada afisyon oo loo diyaariyey inay ka qabsoonto doorashada waxaa halkaasi tegaya murashaxiinta iyo xildhibaanada labada aqal iyo qaar ka mid a wakiilada beesha caalamka diblomaasiyiin fara badan iyo matasharaf kale oo lagu casuumay doorashada dalka guddida doorashada oo soo saaray habraaca amniga doorashada maanta dhacaya ayaa sheegay in gudaha howlka doorashada aana la geli karin wax telefoona iyo sidoo kale wax lacaga taasina waxay yareynaysaa lacagihii laaluushka ah ee ku bixi jiray doorashada ammaanka xarunta teendhada afisyon ee xayndaabka garoonka diyaaradaha eedan cadde ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana amniga sugaya ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya admese
sanad cabdiwahaab cirguje dhinaca kalena ololihii ugu dambeeyey ayaa xalay ilaa iyo saake waxaa wadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo xalay lacago malaayiin dollar markaa lagu bixiyey waxaa xalay ilaa iyo saake magaalada muqdisho gaar ahaan xarumaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha ka socda ololihii ugu dambeeyey oo markaas una adkaa ee doorashada madaxtinimo ee dalka soomaaliya oo maanta xadda ka dhaceysa magaalada muqdisho musharaxiinta madaxweynaha ayaa waday ololihii ugu adkaa ee doorashada waxaana musharaxiinta ay kulmo siyaasadeed oo socday ama saacado qaatay ay la yeelanayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo tegayay xarumaha ay markaasi ka socdaan ololaha doorashada ila wareedo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in musharaxiinta ay ololaha doorashada ku bixinayaan lacago fara badan la siinayo xildhibaanada halka qaarkoodna ay ballanqaadyo lacageed ay xildhibaanadu ay u sameynayaan iyadoona xildhibaanada markaasi lagu arkayay guryaha musharaxiinta iyo xarumaha kale ay ka socdaan ololaha ugu adag ee doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo ka kooban saddex boqol sagaal iyo labaatan xildhibaan ayaa markaa u codeyn doona musharaxiinta ku tartamaya xilka madaxweynaha islamarkaana dooran doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee tobnaad iyo afarta sane ee soo socota hogaamin doona dalka soomaaliya musharaxiinta ugu saameynta badan markaas ee doorashada ku jira waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre murashax madaxweyne saciid cabdulaahi deni waa madaxweynaha maamulka puntland iyo sigaasiga xisbiga wasiir hogaaminaya cabdiraxmaan cabdishakuur rasame doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo tobanaad ayaa si toosa saacadaha soo socda maanta toos ugu bilaabaneysa xarunta teendhada afisoni ee muqdisho waxaana markaa ay ku lolami doonaan ilaa iyo ama loolami doonaa soddon iyo toddoba musharax marka laga reebay saddex musharax oo horey u tanaasusay ama markaa xilka iskaga haray lacagaha imika la bixinayo ayaana la sheegayaa in musharaxiinta ay dhiibayaan ee ka bilaabatay xalay ilaa iyo saake afartan kun ilaa imikan ay sii marayso konton musharaxiinta ugu saameynta badanna la sheegayo inay gaarsiin karaan lacag gaaraysa boqol kun oo dollar waana lacagihii ugu badnaa oo ibid markaa lagu bixinayo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena wadooyinka ah ama ciidamada booliiska soomaaliya ayaa markaas si buuxda u dhaqangeliyey ee bandoogii ay kusoo wareegeen guud ahaanba caasimada magaalada muqdisho ayadoonaha dhinac walba markii loo eegana guud ahaanba hakad la geliyay dhaqdhaqaaqa dadka shacabka xitaa dhinaca kale markii loo eego dhanka duulimaadadii ayaa markaa ayaguna markaa maanta hakad la geliyey warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa la socday stuudiah oo lagu sugan wareegiga cabdisalaan julo shaakir cabdisalaan soo dhawow bandoog iyo ciidamada ay soo rogeen shalay halkuu buu maraya dhaqangalkiisa ciidamada saaki xaaladda jawiga guud ee magaalada waasi cabdinaasir aadaad u mahadsan tahay guud ahaan wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ku yaala maanta waxaa ka dhaqangalay bandowga taliska booliiska shalay ee soo rogeen oo ku aadanaa in gaadiidka iyo sidoo kale guud ahaan isku socodka dadka in hakad uu galo waxaana wadooyinka qaarkood lagu arkayaa dad fara badan ama dadweyne fara badan oo goobahooda shaqada laku tegaya inkastoo goobaha shaqada badankood aysan furneen wadooyinka aan soo maray oo aan soo arkay waxaa ka mid ah isgoyska darjiinka iyo sidoo kale ilaa iyo fagax ilaa iyo jubba ilaa iyo aagah madaxtooyada villa soomaaliya oo guud ahaan hakad uu ku jiro maanta ganacsiyadii kala duwan halkaasi lagu lahaa suuq labaad ee ugu weyn ee muqdisho ee suuqbacaad ayaana maanta guud ahaan shaqeyneynin ganacsiyada intooda ugu badan cabdinaasir albaabada ay isugu dhufsan yihiin mana jirto ganacsi socdo guud ahaanba waxaa sidoo kale moodaa in dadka shacabka ah ee bandowga ay dhaqangeliyeen wadooyinka waaweyn ee caasimada ku yaala saaka dad fara badan ma socdaan dadkuna goor hore oo xalay todobadii habeenimo ama kowdii habeenimo ayay howlahoodii magaalada ka qabsadeen qaarkoodna waxaa moodaa in wadooyinka ay ka xaroodeen dadyow aada u tiro yar ayaa wadooyinka ku arkaysaa markii aad maraysid
waayahay cabdisalaanow sidaad ka dhawaajisayba wax dhaqdhaqaaq ah oo aada u xoogan ma jira saakay waxaa la ogyahay in markaasi xilli horeba shalay lagu wargeliyay marka dadku maxay isweydiinayaan saaki oo wadooyinka qaar baa laga yaaba inaysan ogeen sababaha loo xiray magaalada muqdisho guud ahaanba ay wadooyinka ugu muhiimsan iyo wax gaadiid aan shaqeynayn dadka qaarkood si fiican uma oga bal ayuu adoo markaa noo bayaaninaya arrintaa cabdinaasir dadka dhif iyo naadir ayay tahay dadka qaar oo arrimahani ka warqaba laakiin badankood ay la socdaan baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinada ayay ka dhageysteen in maanta doorasho dalka ay ka jirto oo guud ahaan wadooyinka la xirayo laga yaabo dadka qaar inaysan ka warqabin iyo sidoo kale dadka ka yimaada goobaha fogfog iyo sidoo kale miyi oo iyaga u maleeya in ganacsiyadii iyo waxyaabihii kala duwanaa ee magaalada ay soo gelin jireen si caadi ay tahay laakiin waxaad muuqata in ciidanka booliska ay wadooyinka kormeer ku sameynayeen iyo sidoo kale baabuurta aada meelaha ka baxsan magaalada halkaasoo iyaga qaarkood kuwa soo galaya iyo kuwa ka baxaya bilcelinayay waxaadna moodaa in dadka shacabka ah badankoodna ay ka warqabaan in maanta doorasho ay jirto wadooyinka ugu waaweyn caasimadana sidaas ay u xiran yihiin cabdinaasir waxaa kale oo muhiimka ah oo in la xuso mudan ayaase ah in taliska booliiska qaybahooda kala duwan ay si nabadgelyo ah wadooyinka iyagu amniga ay ku sugayaan mana jirto ciidamo fara badan oo wadooyinka daadsan maadaama dadku wax walba ay ka warqabaan waxaana jirta in ciidamada qaarkood ee isgoysada qaar ay ku sugayihiin halka meelaha kale dadka shacabka ay ka warqabaan iyagoo lugtooda maalaya kuwa qaar ee aadaya goobahooda ganacsiga iyo sidoo kale goobaha kale ee iyagu danta ay ka leeyihiin waayahay cabdisalaan ugu dambeyntii intaan ka bixin stuudiyaha bal shacabka soomaaliyeed waxa ay aada u daneynayaan saaki in doorashadu ay dhacdo oo in muddahaba la daneynayay dadka ay markaa in madaxweyne markaa la doorto maadaama madaxda hadda xilka haya waqtigii uu mar hore ka adaaday doorashadan in badan bay soo jiitamaysay oo markaa waa ogeedo dagaalo qaar baa wadanka ka dhacay oo dhinacyadu iskaga soo horjeedaan ugu dambeyntii saaka teenada baa la tegaya oo doorashada way dhacaysaa shacabka markii aad soo socotay wadooyinka qaar soo martay lugta maalay qaarkood haddii aad weydiisay bal maxay eh, ku xadaaqayaan ama saakay isweydiinayaan cidda markaa doorashada maanta ah, soo bixi karta eh, rajada ay qabaan alba- haddii aad weydisa halkee bee la ekeed Mhm, dareenka eh, dadka shacabka cabdinaasir waxay ahayd mid aada u kacsan badankoodna waxa ay iyagu eh, u duceynayeen dalka iyo inuu soo baxo hogaamiye dalkan samata bixin kara dadka shacabka ah waxay aada u hadal hayaan musharaxiinta qaarkood iyo sidoo kale sida wareegyada kala duwan ay uga soo bixi karaan dadka qaar oo aan la sheekaystay waxay sheegeen in ilaa iyo musharaxiin dhowra iyagu ay soo bixi karaan laakiin qof kasta wuxuu isagu oo dalbanay inuu soo baxo musharax isaga u gaara uu u watay uu daneynayo uu daneynayo oo mid walba isagu uu jecel yahay Een, sidoo kale dadka qaarkood waxay leeyihiin ama dadka siyaasadda falanqeeya doorashada maanta waa ay ka duwanaan doontaa doorashooyinkii hore xilli hore ayaa wadooyinka la xiray waxaa sidoo kale la filayaa in doorashada iyaduna ay bilaabato dadka shacabka ah dareenka ugu badan ee ay qabaan cabdinaasir waxay tahay in doorashada ay dhacdo iyo sidoo kale in la doorto madaxweyne cadaalad ah oo dalkan samata bixin kara iyo sidoo kale madaxweyne isbedel dhabah dalkan u keeni kara oo cadaalad ah oo dadku guud ahaanba ay u siman yihiin
aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa waryahayga cabdisalaan duulla shaakir oo wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada muqdisho ciidamada booliiska ay dhaqangeliyeen amarkii aan bandoogii ay soo rogeen iyo dareenka dadka shacabka saakay oo dhegta ku dahaya doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta la filaya in ay dhacdo weli warkaas waxnimo ayaad degeysanaysaan dalsan muqdisho somalia aad nagala socotaan isla wararkaas aan ku gudarnayo hogaamiyaha xisbiga wasiir cabdiraxmaan cabdishakuur rasamee ahna musharax madaxweyne ayaa sheegay in dalku u baahan yahay isbedel hogaamiyeed oo dhab ah kadib shir jaraadu xalay xili dambe ay magaalada muqdisho ku qabtay oo arrimahaas uu kaga hadlay
waxaan diyaar u nahay dowladda aan dhisi doonna inay tahay dow- dowlad ka jawaabaysa baahiyaha dadka soomaaliya dowladdii aan aragtideeda shanta sano aan soo sheegaynay oo aan dadka soomaaliya la wadaagaynay kama aanan qarsanin aragtideenna waa naloo soo dhibaateeyey waa u dul qaadanay waa u soo sabarnay waxaan diyaar u nahay inaan soomaali isku dhaqno soomaali dhiiggeenna aan ku dhadhaxaadino soomaali aan isku keenno midnimadeeda aan ka shaqayno wanaaggeeda iyo horumarkeeda iyo diilada ay xildhibaanada ii muujiyeen runtii aan la kulmay ee boqolaalka ah waxay keenaysaa inaan ku dhiirano inaan beri hadduu ilaah yidhaahdo aan guusha la soo hoyo doono oo dadka soomaaliyeedna ay ku farxi doonaan gees gees soomaaliya meesha ay ka joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba laga soo bilaabo carto ilaa doorashadii carta ilaa doorashadii ugu dambeysay ee laba kun iyo toddoba iyo tobankii la qabtay dadka soomaaliyeed waxay ka falceliyeen doorashada dhacda natiijadeeda si togan oo oo farxad leh oo damaashaad leh doorashooyinkii dhacayoo dhan waxaana rajaynaynaa doorashada berri guusheeda lagu farxi doono inaan hogaami doono taas ayaan u aragnaa midda shacabka soomaaliyeed ay ku farxi doonaan weli shacabka soomaaliyeed baaq baan u dirayaa sida aad xildhibaanada ula soo hadlaysaan haddaad waalid tihiin haddii aad walaal tihiin haddii kuwo udhexa aad tihiin haddaa kuwo saaxiib lila tihiin haddaa kuwo kursiga ku matala aad tihiin waan arkay dadaalkiina waxaan ka arkay xildhibaanadan ka arkay falcadiskoodaan ka arkay ayagaa ila wadaagay sii wada saacadaha dhiman la hadla xildhibaanada la hadla kuwa ini ah waalidka iyo walaalaha iyo asxaabta intaba dadaalkii aawadeen sii wada guusha way dhowdahay miraheedana hadduu ilaah yidhaahdo waxaan gura doonaa beri ayaan gura doonaa oo ah ayaan dhow oo aanan fogeyn
halka warkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa dalsan muqdisho soomaaliya wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn tobannaan qof ama ugu yaraan toban qof ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday gobolka new york ee dalka mareykanka waxaana markaa hadda socda baaritaano la xiriira ah in falkaani uu markaa ku saleysan yahay isir naceeb iyo in kale nin isdeed iyo toban jir ah ayaa la xiray kadib markii uu istoogtay ama uu markaa istaagay goobta uu markaa falka ka dhacay ee magaalada buffalo booliiska uma sheegin magaciisa ninka ay qabteen ciidaysanaha ayaa galabnimadii sabtida soo galay ee supermarket mashquul badan ka hor inta uusan rasaasta furin waxa uu isticmaalayay kaamarada si uu weerarka ugu baahiyo eh, khadka internetka sida ay booliiska sheegeen f b i-da ayaana toogashada ku tilmaantay fal xagjirnimo ah waxaan baaraynaa dhacdadan inay tahay dembi naceeb iyo kiis cunsuriyad ah ku saleysan oo xagjirnimo ah stephen belgia xafiiska f b i-da ee buffalo ayaa sidaa ku sheegay shir jaraad uu qabtay ninka lagu tuunsan yahay inuu weerarka ka dambeeyey ayaa la rumaysan yahay inuu gaari waday saacado badan si uu u gaaro goobta wax ka dhaceen ee magaalada new york saddex iyo toban qofood ayaana la toogtay inta badan dadka la laayana waa madow maraykan ah ayuu yidhi taliyaha booliiska buffalo joseph germiya saddex qof ayaa markaa dhaawacyo soo gaarin kuwaasoo dhammaantood ka shaqaynayay goobta ganacsiga ee la weeraray warkii subaxnimona waa naga intaa kheyrtan dhegeysta meel kasta aad joogtaan ciddii warkeena sheego waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka subaxnimo waxaa naga xasuusinaa hadba wararka ku saabsan arrimaha doorashada soomaaliya oo saaki bilaabanaysa waa doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana bareena internetka iyo sidoo kalente barta facebook aan ku leenahay iyo sidoo kalente idaacaddaba aad kala socon doontaan wixii soo kordha nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel